bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka dalsan oo habeen walba marka laga reebo habeenimada jimcaha aad ka maqashaan idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosii
marka habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen arbacay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay dagaalka bisha saddexaad sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada barnaamijka wareegga wararka dalsan caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonayaa maxaa ka jira in madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe maanta xabsi guri lagu geliyey magaalada beledweyn mise runbaa in khilaaf uu ka dhexeeyo isaga waa madaxweynaha hirshabelle guudlaabe iyo yuusuf dabageed
hirshabeelle sidii laloo doortay horta hal maalin isma khilaafin waa kuu sheegaa hal maalin anigii madaxweyne guudlaawe hal maalin isma khilaafin
waxaad maqli doontaan horaysi lala yeeshay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf dabageed oo ka hadlaya arrimahaas guddiga doorashada heer federaal oo joojiyey doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maalinta biri lagu qabanayo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qoraal ka soo baxay guddiga ayaan idiin soo gudbin doonaa taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir oo kulan looga hadlayay ammaanka caasimada ku yeeshay magaalada muqdisho waxaa laga soo saaray kulankaas amaro barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka wareegga aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysana xidigle xoogga maxamed aadan maxamed isaaq oo loo yaqaano kobra uu yahay dembiilo gala dembigii lagu soo eedeeyey waxayna maxkamaddu ku xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiyo labaatanaad oo maanta xukun ku riday askari dil u geystay qof shacab ah waxaan idiinsoo gudbin doonaa warbixin arrintaas la xidhiirta siyaasiga muxudiin darbaweyne ayaa ka hadlaya doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee harsan islamarkaana taala magaalada beledweyn wuxuuna siyaasiga baaq u diraya madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyaha gobolka banaadirna waxa uu mar kale dignin u diray dadka ku holanka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya oo dhibaato ku haya dhallinyarada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka oo iyo tobanaadna maanta waxay ka dhacday magaalada baydhabo haddaba ayaa ku soo baxay doorashada waan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka muddada hawada uu ka baxayo waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabdiqaadir waa mar kale iyo barnaamijka wareega wararka dalsan
soomaaliya digniinkama dambay sheege dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloolo intii aad dagaaladan wadeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu luuyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogay oo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taalle hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullayna ee ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayna oo qudha miyay garasha noo diid
halkan waxaan gudagelaynaa barnaamijka wareega wararka dalsan qodobadii aad ku maqasheen faafsan waxaanu ku bilaabaynaa caawaha galgalabey madaxweyne ku-xigeenka waa saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafinayey warar sheegayey in madaxweyne ku-xigeenka gurigabada tuur shabelle cali cabdullahi xuseen cali guudla waa yidhaahdee yuusuf axmed hagargabageed iyo madaxweynaha maamulkaas cali cabdullaahi xuseen cali guudlaade uu soo kala dhex galay khilaafka dan sidoo kalena maanta xabsigudii laga dhigay magaalada berbweyn madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaade madaxweynaha dowlad waa madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf gabageed oo la hadlay laanta afka soomaaliga ah ee v o e da ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin wararka la faafiyey ee la xiriira in isaga iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaab uu soo kala dhex galay khilaaf sarka ku haya arrimaha doorashada gaar ahaan waas ka tirsan doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ka dhacaysa magaalada beledweyn madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in wararka la faafiyey ay yihiin kuwo been abuura islamarkaana isaga iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaade uusan wax galaadka soo kala dhex gelin tan iyo markii la doortay islamarkaana ay labadooda yihiin laba mas-uul ugu sarraysa hirshabelle oo ay wada shaqeyn ay ka dhexayso yusugeed ayaa sidoo kale waxa uu beeniyey eed loo jeediyey oo ahayd in uu madaxtooyada dowladda soomaaliya kala shaqeynayo sidii dad gaar ah loogu xiri lahaa kuraasta doorasheed waa kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wuxuu intaas ku daray in uusan jirin wax khilaafa isaga iyo waa madaxweynaha maamulka hirshabelle kala baxeeyo wuxuuna tilmaamay yusugeed in labadooda ay wada shaqeyn ka dhexayso ayna howlaha doorashada ay ku socdaan si caadiya wuxuuna tilmaamay in aysan jirin siyaasiyiin ama mushabaxiin loo xiray kuraasta qaar ee doorashadii ka dhacday magaalada beledweyne iyo kuwa haatan la furayo inay ka dhacdo wuxuuna tilmaamay in ay yihiin kuraasta kuwa furan ayna ku tartamiqdaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale mushabaxiinta doonaya in ay u tartamaan kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka islaamka ee kaala magaalada beledweyne xarunta dowlada xiraan yuusuf darageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle waxaa waraysi siiyey laantaas soomaaliga ee fiyoeda
arrintaas haddaan kaaga jawaabo horta mar mar waan kuu sheegayaa marka hore aniga iyo madaxweynaha hirshabelle sidii laloo doortay labada kow iyo tobankii bishii kow iyo tobanaad ee sanadkii hore labada kun iyo kow iyo labaatanka sidii laloo doortay horta hal maalin isma khilaafin waa kuu sheegaa hal maalin anigii madaxweyne guudlaawe hal maalin isma khilaafin ilaahayna markhaati uu ka yahay madaxweynuna markhaati uu ka yahay dad shaqa ka dhexaysaa waxaan sidaan ha loo duwayo sidaan hala yeelo waa yidhaahaa laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fikirkaan u soo jeediyana inta badan waa isla fahminaa weli intaas hal sanay baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isma khilaafin dadka war xumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa waxaas sheegaa dadan anaga kuraas u xidhnana ma jiro ciidan u xidhi doonaana ma jiraan kuraastu waxay ka mid tahay doorashada ka socota soomaaliya ayaa hirshabeelle ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar aan musharaxiinteeda ugu yeernay aniga madaxweyneo soo soconaa u yeernay waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan niman ayagu rabaa si gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dadka ka dhexeeya horena u qaadan jira haddaan inay qaataan rabaa waayo waxaa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku dhacsan kuraasaa dad loo xidha majaa majaa kuwaas waayo waxa waxaa sheega isma khilaafsanin falastiin madaxweynahay anigana isma khilaafsanin kuraas madaxweynuhu furaa oonan u xidhaana ma jirto aniga madaxweynuhuna kursi kasta isku aragtiyaa kana fiiri falastiinay waxaas waxa waaye waxareeygii geel kuma tumane arid indha weynaa laayay ayaa shabeelle yidhi ma maqasho madaxtooyadaas waa la iskaga kacsan yahay dadkaas waa dad siyaasad isku haaya siyaasad nin kale ay isku hayaanna inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib darra waaye madaxweynaha iyo anigana madaxtooyada saaxiibaan la nahay madaxda qaranka saaxiibaan la nahay ra-iisul wasaaraha ciduu waxba laga rukuma daaray kara madaxweynaha ciduu waxba laga rukuma daaray kara annagana aragtidaa inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo isteedkaanaan madax ka nahay madaxweynehi madaxweyne ku-xigeen ka nahay wax kastoo suurto geli kara waan suurto gelinaynaa aragtidaa inaan ku suurto gelinaynaa aragti qof kale oon anaga wadanaa ma jiro laakiin dadku siyaasiyiintaahu dee nin walba nin waa kaa rukumadaaleyna kaa helo hase kaa waayo taasna soomaali caadadeenna waayo maya maya maya maya maya ma jirto shaksi shaksi waa kaa rukumadaaley kariyaa laakiin sida hadda dadka wax u dhigayaan wax ma ahan madaxweynena lagalama hadlin ra-iisul wasaarena lagalama hadlin cid kaloo lagala hadashana ma jirto hadday jirtana hadda hebelaa lagala hadla maba dhacaynaba aragtidayna wax ku wadna kuraastaan xidhaynoo dad gaar u xidhaynaana ma jirto kuraasta hadda beledweyne ku dhimanna waaba u sheegnay musharaxiintooda iyan u sheegnaana nin iyo madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ee ku tartamaan dhaafin laakiin dad ayagu inay wax boobaan rabaa shalana xumaa ka shaqaynayo firi waxaa la yidhi ciriircuna caloosha u lahay nimankii shalay madaxweynaha markuu imaanayo beledweyne eerboorka xabadaynay oo hal sana iyo mar uu beledweyne ka imaan waayey ayaa hadda haddana beledweyne waxay u yimideen inay xumaan kale ka shaqeeyaan kamana yeelayno beledweyneaa ka madaxa inay xumaan ka shaqeeyaan ka yeeli mayno kuwii xumaanta ka shaqayn jira waaba sheegnaba falastiine waa u sheegnaba waaba u sheegnaba musharaxiintaaban u yeernay hoos looma leh musharaxiinta beledweyne joogtaaban u yeernaan dhahnay waa tartamaysiin nin cid kasta kursigay wiiliga gabadh ay musharax u tahay ha u tartartaaban dhahnaba waaba sheegnaba taas hoos looma leh waana ballan qaadaynaa
codkaas waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka duurgobleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageeda uu ka hadlayey xaaladii ugu dambeeyey beledweynihii iyo sidoo kale khilaaf la sheegeen isaga iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaab uu soo kala dhex galay wuxuuna beeniyey madaxweynaha inay waxda kuma jiraan yihiin wararka la faafiyey la xiriira khilaafkii sidoo kale madaxweynaha maanta halkaas ugu xandhibay xilli la sheegay in uu safar u aadi lahaa magaalada beled waa magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle wuxuuna waxaana la tilmaamay in madaxweynaha gelinkii hore ee maanta lagu waday in uu dib ugu laabto beledweyne balse aan idhahdii magaalada jowhar balse la xaqiijiyey in safarkaas uu baaqday kadibna waxaa xal laga gaaray khilaafka iyo sidoo kale isfahamwaa labada dhinac soo kala dhex galay dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa joojiyey qabashada doorashada saddex kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka koy tobnaad ee dowladda federaalk kuwaasoo la filayay in maalinta berri ee doorashadu ay ka dhacdo magaalada beledweyn qoraal lagu faafiyey baraha bulshada guddiga doorashooyinka waa dowladda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu sheegay sidoo kalena lagu ogensiiyey bulshada soomaaliyeed iyo danayaasha doorashada in la hakiyey kuraasta kursigooda ay keliyiin hoob toban hoob soddon iyo hoob lixdan iyo lix inta laga saxaya habraacyadooda sixitaanka kursiga kuraastan ayaa waxaa guddiga hirshabelle uu hore u hakiyey doorashadooda balse maanta qoraal ka soo baxay guddiga doorashada maamulka hirshabelle ayaa lagu shaaciyey doorashadaas in la qabanayo maalinta berri iyadoona shahaado la siiyey musharaxiinta u tartamaysa saddexda kursi ee golaha shacabka baarlamaanka koy tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya lamana sidoo kale lama shaacin sababta hore ee u hakiyeen guddiga doorashada maamulka galmudug balse warar soo baxay waxay sheegaan in kuraastaas qaarkood ay ku jiraan khilaaf iyadoona markii dambe xal laga gaaray sidaasina maanta guddiga doorashada hirshabelle uu ku shaaciyey in maalinta berri oo khamiisah la qabanaya doorashada saddexdaas kursi balse qoraal caawa ka soo baxay guddiga doorashada dowladda waa aan idhaahdee guddiga doorashada heer federaal lagu shaaciyey in la hakiyey qabashada doorashada saddexda kursi iyadoona sidaa ay ku sheegeen qoraalkooda guddiga doorashada hirshabelle ayaa la filayaa in ay biri qabtaan doorashadaas saddexda kursi waxaana doorashada goobjoog ka noqon doona mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan guddiga doorashada maamulka hirshabelle wala dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega qeybihiisa horena ku guda jirnaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow googta aynu ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay oo keliya taas oo keentay in dunida ay u weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samee arrimaha soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v-ga waxay keenaysaa in cudurka h i v-ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v-ga iyadoo aan marnaba ha kadagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulwa ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtarkuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixigelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaaba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa isa kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan muqdisho ayuu ka imaanayaan idaacadda dalsan sagaashan iyo kow dhibic shan makaartiis maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta soo iyo labaatanaad iyo maanta waxay xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada beled xaabo kaas oo hore u dilay askari kale dable xooga dalka maxamed aadan maxamed isaaq kobra ayaa xafiiska xirnaaleysa maxkamadda ciidamada waxay ku soo eedeysay in uu si jaragal ah u diray laba xidig leh xooga dalka aadan maxamed xasan suufi gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddoba labaatanaad maxamed amiin ayaa sheegay in dable xooga dalka maxamed aadan uu galay dembiga lagu soo qortay islamarkaana uu joogtay asgari ka tirsan ciidanka dowladda oo ku sugan degmada baledxaabo ee gobolka gedo uuna dilay taariikhdu markay ahayd kow iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun labaiy labaatan wuxuuna sheegay gudoomiyaha in eedeysanaha uu kirtay wuxuu intaa ku daray in debli xoog ee dalka maxamed aadan lagu riday xukun dil joogashaha oo qisaastii xidig leh xooga dalka aadan maxamed xasan loo yaqaano suufi dhowr jeer oo hore ayay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay xukunno kala duwan oo isugu jiray dilal iyo sidoo kale xabsi ugu riday asgar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo faraal dilal iyo arrimo kale ka geystay deegaano degmooyin ka tirsan gobolka kedo
bismillaah ujeedda xukun maxkamadeed maalinta ay taariikhdu ahayd sideedda bishii saddexaad labada kun labaatan iyo labada maxkamadda ciidamada qalabsida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedka loo haystay eedaysane xidigle xoogga maxamed aadan maxamed isaaq ina xaawo maxamed cali ku dhashay qasax dheere ka tirsan qaybta afartan iyo saddexaad buutada tobanaad ururka labaatan iyo siddeedaad ee fadhigeedu yahay degmadan baled xaawe ee gobolka gada kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu dil bareer ah u geystay marxuum laba xidigle xoogga aadan maxamed xasan oo ahaa taliyo hurin taariikhdu markay ahayd kow iyo tobanka bisha labaad labada kun labaatan iyo labada dilkaasoo ka dhacay degmadan beled xaawo doob dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayadda boqol toddobaatan iyo siddeedaad suuratu albaqara qodobada boqol sagaashan iyo shan biis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lala akhriyay qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qiraalka eedaysane xidigle xoogga maxamed aadan maxamed isaaq uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa isagoo sheegay in taariikhdu markii ay ahayd kow iyo tobanka bisha labaad labada kun labaatan iyo labada uu tagay xaafad ku ag taallo xeerada ciidanka halkaasi oo uu ku sugnaa marxuum laba xidigle xoogga aadan maxamed xasan kadibna uu la fadhiistay in yar kadibna uu ku dhuftay saddex baalooto uguna dhuftay madaxa halkaasina uu ku geeriyooday marxuumka sare ku xusan isagoo eedaysanaha intaas ku daray in marxuumka uu dilay in marxuumka uu u dilay si kas ah markay dhegaysatay markhaatiyaasha kale ah kow laba xidigla xaamud daawuud ibraahim macali xaamud laba faarax cali gaas wartaa saddex shukri isaaq maxamed kuwaasoo dhaar kadib maxkamadda horteeda mid mid ugu hor caddeeyey marag furkooda iyagoo sheegay in taariikhdu marka ay ahayd kow iyo tobanka bisha labaad labada kun labaatan iyo labada iyagoo la joogo aadan suufi uu u yimid eedaysanaha oo ku hubaysan qori ak forty seven beerlaab ah kadibna uu soo ag fadhiistay marxuumka sare ku xusan daqiiqada markuu ag fadhiyay marxuumka uu ku dhuftay saddex baalooto uguna dhuftay madaxa sidaasna uu ku geeriyooday laba xidigla xoogga aadan maxamed xasan aadan suufi markii ay qabteenna uu ku yidhi iga leexda ninkan si kas ayaan u dilay wax walbana diyaar ayaan u ahay markay dhegaysatay baaraha kiiska waxa uu sheegay baaris dheer kadib in ay u soo ifbaxday in eedaysanaha sare ku xusan uu si bareer ah u dilay marxuumka sare ku xusan markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama uu qarto dembiga loo haystay markay aragtay xaashida dhakhtarka ee dhimashada marxuumka sawirka marxuumka sawirka goobta uu dembiga ka dhacay iyo qarigii eedaysanaha uu dilka ku geystay sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysana xidigle xoogga maxamed aadan maxamed isaaq oo loo yaqaano kofra uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo eedeeyey waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaastii marxuum laba xidigle xoogga aadan maxamed xasan aadan suufi ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan racfaan wabilahi towfiiq
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo hay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
gudoomiyaha gobolka banaadir haduqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar firish ayaa degmada hiluwaa uga qaybgalay allaha wacyigelinta ka hortaga isticmaalka waxyaabaha maanka duuriyaha oo si joogto ah uga socda degmooyin ka tirsan gobolka banaadir gudoomiyayaasha degmooyinka agaasimayaal culamaa udiin iyo ururada bulshada rayidka ayaa goobjoogka ah munaasabada looga hadlayay olallaha wacyigelinta ee ka hortaga waxyaabaha maanka duuriyaha iyadoona qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta ka hadlay goobta ay tilmaameen in ay dhibaato u leeyahay isticmaalka maanduuriyaha gudoomiye cumar finish ayaa ka hadlay khatarta ballaaran ee uu bulshada iyo xasiloonida caasimadda ku hayo isticmaalka maanduuriyaha wuxuuna laamaha amniga faray in ay xoojiyaan ka hortaga waxyaabaha maanka duuriya
munaasabadan walaalayaal sida aada la socotiin waana munaasabad daba joogta munaasabado badan oo looga hadlayay degmooyinka gobolka banaadir islamarkaas laga wacyigelinayay waxyaabaha maanka dooriya bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo magaalada caasimadda mudanayaal iyo marwooyin maandooriyuhu waa masaa'ibka faraha badan oo wejiyada kala gidisan leh ee bulshadana soomaaliyeed asiibay mid ka mid ah waxaan ognahay dhibaatooyin kala gedisan in uu dalkeena iyo dadkeennuba ay soo mareen oo burbur uu ka mid yahay iyo dagaallo wejiyo kala duwan leh marka masaa'ibkaas mid ka mid ah ayaan u aragnay oo xilligan firfircoon xilliba mida firfircoona ayaan u aragnay maandooriyaha ku faafay da'yar oo isugu jira rag iyo dumarba ha usii badnaado ragga inkastoo dadka qaarna ay yidhahdeen xilligan dumarka ha u badan dhalinyarada midkii la doona ha u badnaadeen waa baas kusoo kordhay bulshada baabi'inaya da'yarti inaan meediya uun ka hadalno oo aan farriin soo farno way nagula fallaaweysay sidaas darteed ayaa go-aansanay bulshooyinka gobolka banaadir meel kastoo ay joogaan inaan ugu tabliiqno halka ay joogaanna aan ugu tagno annagoo uga digayna khatarta uu leeyahay maandooriinka walaalayaal maandooriyuhu waa mustaqbal la-aan dalkeennu dhibaato badan ayuu soo maray wuu soo kabanayaa sidaad aragtaan waddadaa hortiinna oo hadda dhismuhu ka socdo ayaa tusaale kuugu filan soo kabashadii keligeed maaha waddooyin badan goobo badan oo danguud ah ayaa hadda loo diyaarinayaa soddon iyo dhowr sano kadib in shaqadii ay u qaban jireen bulshada inay mar kale u diyaar garoobaan goobahaas soo kabashadaas ayay dib u celinaysaa khatarta hadda jirta oo ah maandooriyaha fi- sii fidaya maandooriyuhu hadduu yahay mid dalka lagu sameeyo ama lagu beero iyo haddii uu yahay mid cadaawadda shisheeye cidday doontuha adeegsatay ay dalkeenna soo geliso intuba waa baaba-a bulshadan wax isdhaamana ma ah inaan marka geed dheer iyo geed gaaban u fuulno inaan uga digno bulshada ayay muhiimadeenna maanta ay tahay amni darrada oo weli si baahsan uga jirta guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir ayaan u aragnay inay sababteeda koowaad ay tahay maandooriyaha siifilay sidoo kale inaan waxba la baran si khaldan loo fikiro ficillo khaldanna lala yimaado ayaa iyaduna ah waxyaabaha maandooriyuhu uu keeno waxyaabaha khaldan maxaa ka mid ah dilka baahsan ama dadka oo si fudud loo dilo ama nafta laga gooyo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah oo kale inuu dhaco kubsi wuxuu dha waxaa ka mid ah dhaca ayaa ka mid ah maxaa yeelay qofkii waa qabatamaya marka uu qabatay ma maandooriyihii lacagna uusan haysan wuxuu u baahan yahay yacni lacagtii uu maandooriya u isticmaali lahaa marka haddii uusan si saxa ku helin waa inuu si khalada ku raadiyo dadkana damiiray leeyihiinoo hantidoodii in si fudud looga qaato ama mobail ha ahaato ama hanti kale ha ahaatee ma fududa way ku dilaya marka wuxuuda ku dilaya way waad ogtiin way dhacdaa marka ama ha ahaato yacni siyaabo kale oo caradaas faraha badan ee ka dhalanaysa ay intay ku caroodaan dadka ay isdilaan inay iyagu isdilaan yacni siyaabo kala duwan ayay u timaadaan sidoo kale in shaqadii qofka uu shaqaysan lahaa uu ka mashquulo uu awoodi waayo inuu shaqaysto ayay keenaysaa hadduu wax baranayay sidoo kale inuusan waxba baran oo xilli xilliga ummadda hurudara uu soo jeedo oo fisqi uu ku mashquulo xilliga ummaddu ay shaqaysanaysana isagu uu hurdo ayay iyadana keentay sidaa darteed inaan marar badan ku celcelinno goobo badanna aan ka sheegno ayaa lagama maarmaan noqotay bulshada halkan joogta iyo bulshooyinka aan soo marnayba iyo kuwa noo dhiman waxaan rabnaa arrintaas inaysan sahlan qof kasta oo annaga naga mid ah oo halkan jooga ama codkeenna dhegaysta inuu ku noqdo bulshada ciddii uu arrintaas ka wacyigelin kara ama uu ka celin karana uu ka celiyo isagoo uu ka bilaabaya qoyskiisa carruurtiisa ka bilaabaya haddii odayga reerku uu- uu balwaddaas isticmaalo isaga laftiisa in laga wacyigeliyo looga dhigo layidhaha waxaanu dhibaatayii noo keenayaan duqiyuu naga daa maxaa yeelay carruurtu markay dhashaan oy garawsadaan waxa gurigooda ee laga isticmaalo isaga ma wacyi gelin karo maxaa yeele waa inuu raaco wixii waalidka uu ku arko haddii waalidkii uu mataqaanaa darooyin isticmaalayo lama dhihi karo maxaa cunugu u isticmaalay ilaa waalidkii uu kasoo gaaray waalidkii aa kasoo gaaray waa wax iska caadiya marka yacni ama ha ahaato qof weyn oo waalid ah ama ha ahaato dhalinyaro rag iyo dumarba waxaan rabaa inaan dhammaanteen isu xilqaano inaan daba qabanno bulshadeenna sii baaba'aysa dhalinaysa mustaqbal la'aan mustaqbal la'aan ayay ku keenaysaa ubadka haddii ubadkii iyo da'dii soo koraysa ee mustaqbal mustaqbal la'aan ay ku keentana bulsho wada mustaqbal la'aana ayaan dhahlaynaa bulshada waxaa difaaca waa waa waa dadka da'yarta ah dalka waxaa difaaca waa iyaga bulshadaa difaacda mar kadib marka ay fahmaan waajibka ka saaran dalkooda sidoo kale waxaa horu mariya dalka waa bulshada ama waa dadka marka yacni haddii dalku haddii dadku marka ay kaalintooda gabaan oo ay noqdaan kuwa la yaalla maandooriye dalka ayaa u maqan dadkeenna kuwa hadda yaryar tahay dhashay iyo kuwa dhalan doona yacni yaa badbaadinaya yaa ka celinaya khaladka yaa yacni dalkii inay difaacaan oo ay horu mariyaan yacni yaa u sheegaya yaa gaarsiinaya ilaa nolosha adduunku waa quruxsa dhiib marka meeshaas halistaan ka aragnay halistaas ayada ah ayaan rabnaa inayan inayan ku baahin bulshadeenne laga barqabto runtii arrintaas si kasta oo oo oo loo maleeyo inay khatar tahay ayay kasii weyntahay kana xanuun badan tahay waxaan rabaa marka inaan la sahlan qof qof aan u tabliiqino qof qof aan ugu dadaalno marka wacyigelintu ay naga soo dhammaatana si ficila ayaa loola dagaalami doonaa biidni illahi alkariim marka maantii munaasabadeennu waa sidaas degmooyin aan badnayn ayaa noo haray dhammaan degmooyinka inta badan waa soo marnay marka maandooriyahaas khatarta ku haya bulshada inaan mataqaanaa bulshadeenna ku noqonno ubadkeenna yacni carruurta hadday yihiin kuwa waxbarta iyo kuwa aan waxbaranba inaan ka celinaa nalaka rabaa gacanta aan ka qaban intaa kadib bulshada helwaaya maanta aan la joogno dadaal badan ayay sameeyeen ayagana waxaan rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo maxaa yeelay dagaalada sokeeye ayaa wax badan oo abuurmay oo dantii guud in la iska dhisto ayaa abuurantay maamulka iyo bulshadoo isku duuban waxay dib u soo celiyeen dantii guud goobihii danta guud wacyigelin loo sameeyey kadib marka arrintaasna arrintaas ayaa laga caajisin oo ha la sii wado goobaha danta guud waxaa ka mid a xarumihii bulshada loogu adeegayay oo amsiajyadu ay ka mid yihiin saldhigyadu uu ka mid yahay maxkamaddu ay ka mid tahay iskuulku uu ka mid yahay suuqu uu ka mid yahay haddii intaas lagu wada habsado oo dhammaanteed dan gaar ah laga dhigto xaggee dadka loogu adeegaa hooyadee dhallaanka xaggee lagu daryeelayaa xaggee wax laga baranayaa xaggee xaruntii maamulka oo mataqaanaa adeegyada dawliga ah laga laga qaadan lahaa xaggee mataqaanaa laga qaadanaya marka qofku inuu yacni ama kira hadego ama boos uu leeyahay hadegee inuu dadda guud ka waantoobaa la rabaa qof kasta oo muwaadin oo soomaali ah maamul kasta oo degmo joogana wuxuu mas-uul ka yahay guud ahaan bulshada gaar ahaana danta guud oo bulshadu ay leedahay maxaa yeelay haddii bulshada iyo shacabka haddii mas-uuliyad iga saaran tahay hantidoodana waa iga saaran tahay hantida qofka waxa uu gaar u leeyahay isagaaba u taagan oo kaaga dadaal badan laakiin waxaad moodaa midii dhanka guud cidda su xilqaantay inaysan jirin oo bulshadu ayaan wax badan xil iska saarayn laakiin maamulka mas-uulka ah wuxuuna kaashanayaa isla bulshada isagoo fahamsiinaya yacni shaygan in bulshadu leedahay oo ay wada leedahay ma kala laha ay wada leeyihiin marka dadaal badan ay sameeyeen dadaalkiina sii wada waxaa idiin haray gacanta maamulka ku soo celiya kadibna isla bulshadii shaksi shaksiga u qaadatay si wada lahaanshaha ugu adeega biidnillah marka ujeeddadu waa sidaas waxaa la rabaa marka guud ahaan in amnigii laga wada shaqeeyo goobahi danta guud dhowritaankoodana laga wada shaqeeyo nadaafadiina laga shaqeeyo bulsho bulsho iscaawinta oo isu gurmatana kulli la noqdo waxaan wadnaa hadda sidaad arkayseen waddadan laamiga ah oo aan rabno si casriya in laami looga dhiso laamigaas marka yacni waxaa isu xilqaamay oo dadaalkeeda wada waa dawladda maxaa yeelay waa kaabayaashii dhaqaalaha waa horumarkii yacni dalka qaybtii uga aadaneed dawladda waay dadka maxaa uga aadan waddadaas ilaalinteeda inaan si fudud loo burburin inaan loo oggolaanin qashin iyo dhiiqo iyo wasaq dhex taalla annaguna waa ka taxadiraynaa meelo godaloo biyaha iyo dacda iyo wasaqdu ay koraysato inayan yeelan waa ka taxadiraynaa marka waddadu waa inay nadiif noqoto waa inay dhalaalayso waa la nalayn doonaa haddii alla idmo meel qurux badanaan rabnaa inaan ka dhigno biidni illaah sidoo kale kuwa waaweyn oo la bixinaayo oo inta lagu soo durqay hadday soddon ahayd toban ama shan laga dhigay ayadana meesheedaan u celinaynaa mustaqbalkana waxaan rabnaa ama xaafad ha ahaado ama laamiidana ha ahaadee inay waddooyinkeen oo dhan ayihiin ama laami ama interlock magaaladan waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin marka bulshada marka kaalinta ay leeyihiin haddaynan ka qaadan horumar lama gaari karo waddooyinkaas oo dhammaantood laga dhigo maxaa la yidhahdaa interlog ama laami waad dareemi kartiin sida ay bulshada ay fursad wanaagsan ama bilic ama ama qurux ugu tahay siday adeeg wanaagsan ugu tahay waad dareemi kartiin magaaladan qashinka iyo bacaadku uu hareeyey in meesha laga saaro oo magaalo qurux badan oo magaala magaalooyinka horumar ay la tartanto sidaasaan rabnaa bulshadeedii annaga ah bulshadeedii iyo dadkeeda annaga ah yay tahay cidda aan la sugayno inay noo hagaajiso oo ay ookay nooga dhigto ma ma ma ma baryaan ku jiraynaa isaga annagaa qabsanayna wax waaye waa inaan annagu qabsannaa waa inaan fahamno lahaansho wax la yidhaha inaan annagu leenahay inaan annagu leenahay waa in la fahmo marka waa waa idinku dheereeyey ballanteennu waa shaqo ballanteennu waa maandooriyo oo meel iska saarno maxaa yeelay wax ma qabsan karo qof maandooriye la dersay wabillahi tawfiiq
soo gudaan caawinta ayaan kusoo gabageyna barnaamijka wareega cabdi maxamed cabduqadir ayaa farsameynayay nabadgelyo